dabaylo xoogan oo saameeyay isku xirka gaadiidka iyo dadka degan xaafada midnimo ee degmada kismaayo ayaa waxay sababeen in guryo badan ay godoon galaan kuwaasi wadooyinkii soo geli jiray ay xirmeen xaafada midnimo ee magaalada kismaayo ayaa waxaa degan dadka kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dalka dibadiisa iyo dadka ku barakacay gudaha dalka cabdi xaaji garneel oo kamid a dadka degan xaafada midnimo ayaa warbaahinta uga warbixiyey caqabadaha ay kala kulmeen bacaadka kusoo rogmaday guryahooda ayna sababeen dabeelaha xoogan ee ka jira kismaayo waxaan u cabanaynaa hadda oo noo haray ilaa heer madaxweyne inaan u cabanno waxaan codsanaynaa madaxweynaha jubbaland cod dheer iyo cod gaabanba kana codsanaynaa inuu dhibaatadana saaran ee naga dambaysa ee meel walba naga qabsatay inuu naga kor qaado ilaahay si isagana wixii dhibaatoo dhan ku hayoo dhan ilaahay uga qabto saa darteed halkan waad aragtaan waxaa yaalla bacaadka waana guryaha ugu roon hadda gurigan hadda aan hor fadhiyo guryaha uga roon buu ka mid yahay halka almeer hadduu istaago guriga daaradiisa qofka fadhiyo si toos u arkayaa guduhu wuu buuxaa daaqadu way buuxaan safiitooyinka waa nagu soo dumay marka dhibaatan waa dhibaato socoto oo hadda xilligeedii baa la gaaro ay bilaaban jirtay waana nagu socotaa saa darteed codsiga innaga waxaan u diraynaa ilaa heer madaxweyne degmo iyo meelo badan baan soo marray waan ku daalay annaga waxaa dhibkanaga ka danqaday oo noo soo gurmada waxaa ka jira komishineerka xafiiskan g r a hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha iyo wasiirka xiriirka dibadda iyo qorshaynta ninka la dhaho cabdiraxmaan maadey labadaa nin khayr khayr adduun iyo adduun iyo akhraba allaha liimaanahan leenahay way ka danqadeen dhibka annagana haysta way isku dayeen inay wax ka qabtaan cagafaa saddex shan oloo soo diray marka mid walba ay xoogaa saacadaha shaqayso way iska tegayeen nimankii baasha waday shidaalkan naga go'ay iyo meeshan culays weyn baa yaalla ana wax ka qaban karin markaa saa darteed cid kastoo annaga hal badiloo carraa naga qaad waa u mahad celinaynaa gudoomiyaha xaafadda midnimo mahad maxamed xuseen ayaa ugu baaqay dowladda jubbaland iyo hay-adaha samafalka inay ka caawiyaan sidii bacaad ka gooyey xaafadda midnimo wax looga qaban lahaa haddaan nahay reer midnimo ama xaafadda midnimo si gaar ah inoo saameeyey inaan isleeyahay wadooyin muhiim u ah deegaankan midnimo baa ay bacaaduhu naga xireen dabeyladu iyo maxay ahayday waxyaabahan marka mararka qaar inta badan waaba wax sanadkiiba laga yaaba mar iyo laba inay iska iska yimaadaanba dabeyladii wadooyin tiro badan oo xaafadda soo gelahayay oo dhowr juha ka kala imaanahayay bay gooy bay gooyeen oo maxay ahayday bacaad baa xiray runtii markii aan ka hadlayno wadooyinka waa waxyaabaha ugu muhiimsan weeye bulshadu sababto haddii aanan qofka uu adeegu rabo uunan heli karin meel maxay adeega usoo maraba uuna haysanin runtii waa dhibaato aan aad maxay ahayday bulshada reer midnimo u danqisay haddaan marka usii gudagalo wadooyinkaas hadda bacaadka inaga xiray waa ilaa lix wado way gaarayaan xaafadda uun qeybo kala duwan kasoo kala gelgelahayay marka waxaan rabnaa oo baaqeeyaga iyo codsigeenaba intaba uu yahay hay-adaha samafalka ee u gargaara ummadda soomaaliyeed inay naga caawiyaan deegaan dhan oo qaryad dhan ay degan tahay oo isku socodkii bulshada wax badani maxay ahayday u naafooye weeye jidadkaas xirmay jidadkaas xirmay dartooda wax badan noogu naafoobay waxaa ka mid ah qofkii gaadiidkii meel dheer buu ku geynaya aad kaga degaysaa gurigaagii ma tegi karo wuxuuna la tegi karin waa bacaad raashinkii aad gaadiid kusoo qaaday magaaladii aad gaadiid kaga soo raacday gurigaaga kuma geen karo meel dhaxaad kaga degaysaa oo gaadiidka wuxuu ku leey war halkaa ma dhaafi karo bacaadka antaa uma geli karo waa inaad raashinkii dib usii daldasho marka haddana ood gurigii sidii aad ilmihii loogu gaarsiiyo